dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa waxa ay weerar culus ku qaaday yahuudda iyadoona gantaalo la arkayo waaweyn kuwaasi oo ku hoobanaya caasimadda yahuudda ee tal abiib caawa xiisadda ka taagan bariga dhexe iyo sawaariikhdaasi oo ku hoobanaya tal abiib waxaa isha soo mariyey oo inooga waramaya maxamed cali aadan aad baad u mahadsantahay cabdisamed daqiiqado ka hor waxaa warbaahinta wada qabsaday qabar sheegaya in dowladda shiicada ah ee iiraan ay sawaariikh badan ku garaacday magaalada talaabiib ee uu caasimada ka dhigtay kayaanka sohyuuniga ah iyo deegaano kale oo ka hoos jira gumaysiga yuhuudda boqolaal sawaariikh ah ayay dowladda shiicada ah ee iiraan waxa ay waxyar ka hor ku garaacday gudaha deegaanada falastiin ee ka hoos jira gumaysiga yuhuudda meelaha ay gantaaladu ku dhaceen waxaa cabdisamedow ka mid ah magaalada barakeysan ee alqudus eeay yuhuudda gumaystaan talaabiib oo uu caasimad ka dhigtay kayaanka sohyuuniga ah iyo badi magaalooyinka ay xoogga ku haystaan yuhuudda war ka soo baxay ciidanka ilaalada kacaanka ee xukuumadda shiicada ah ee iiraan islamarkaana laga sii daayey telefishinka dowladda iiraan ayaa waxaa lagu sheegay inay duqaymo ku bilaabeen ee deegaanada gumaysiga ku jira ee filistiin maamulka yuhuudda ee waxa uu dhankiisa xaqiijiyey in duqaymo sawaariikh loo adeegsaday ay ku socdaan meelaha duqaymuhu ay ku habsadeenna ay ka mid tahay ee magaalada talaabiib waad mahadsan tahay maxamed cali aadan ayuu kaasi ahaa sidoo kale waxaa dhacdooyinka bariga dhexe la socday oo isha ku hayay weriye muxsin muxsin haye maxaad raacinaysaa aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdisamed cabdulaahi sida uu sheegay walaalka maxamed cali saacad ka hor ciidamada ilaalada kacaanka shiiciga ah ee iiraan ayaa weeraro duqaymo dhanka cirka ah loo adeegsaday ku barigantaalay dhanka maamulka yahuudda iyo deegaanada uu kayaanka sahyuuniga gumaysiga kaga haysto shacabka muslimka ah ee reer falastiin gantaallo boqolaal gaarayo ayaa iiraan dhankeeda laga soo tuuray islamarkaana lagu ganay dhanka dhulka uu gumaysiga ku haysto maamulka yahuudda magaalooyinka yaafa talla abiib oo caasimadda kayaanka sahyuuniga ah nataniya iyo iilaad ayaa sawirro laga helaya waxa ay muujinayaan tobannaan gantaallo ah oo gudaha u galaya magaalooyinkaas haddaynu ku hormarno magaalada talla abiib waxa ay kaamirooyinka muujinayeen tobannaan gantaallo ah islamarkaana ku dhacayay dhismooyinka dhaadheer ee magaaladan weeraradii hore ee iiraan ku qaaday dhanka kayaanka sahyuuniga ah maamulka yahuudda ayaa sheegi jiray in uu ka hortegey islamarkaana gantaallada uu ku qarxiyey hawada isagoo adeegsanaya raadaarkiisa ka hortagga balse xilligan kaamirooyinka ayaa xaqiijiyey tobannaan gantaallo ah islamarkaana ku dhacay magaalooyinka talla abiib iyo iilaad kuwaasi oo sababay khasaare kala duwan cabdisamed cabdulaahi khasaaraha horudhaca ah ayaa sida ay sheegayso hay-adda warbaahineed ee maamulka yahuudda waxa uu gaaray siddeed dhimasho ah iyo toddoba dhaawac ah kuwaasi oo laga soo diiwaangeliyey magaalada yaafa iyo tallaabiib oo ah caasimadda maamulka yahuudda labadaasi magaale oo la hubsaday in ay gudaha u galeen kantaalle ay soo tuurtay xukuumadda shiiciga ah ee iiraan qodobada kale ee mudan in la sheego waxaa ka mid ah hogaamiye sare oo ka mid ah ciidamada kacaanka shiiciga ah ayaa sheegay in haddii uu maamulka yahuudda isku dayay inuu jawaab ka bixiyo weeraradan ay iiraan ku qaaday dhulalka uu gumaysiga ku haysto in ay jawaabtooda noqon doonto mid ka adag midda ay hadda ku beegsadeen magaalooyinka uu gumaysiga ku haysto kayaanka sahyuuniga ah madaxweynaha dalka maraykanka baydhan iyo haweeneyda ku-xigeenkiisa ah ee lagu magacaabo kamala hayris ayaa wararka ka imaanaya aqalka cad ee dalka maraykanka laga maamulo waxa ay sheegayaan in si taakataaka ah ay la soconayaan weerarka ay iiraan ku qaaday maamulka yahuudda islamarkaana ay xilligan fadhiyaan qolka howlgallada ayna ka daawanayaan hujuumka ay iiraan ku qaaday maamulka yahuudda cabdisamed wararka ka imaanaya aqalka cad ee looga arrimiya dalka maraykanka ayaa ku warramaya in baydhan uu ciidankiisa ku sugan bariga dhexe ku amray in ay u gurmadaan maamulka yahuudda islamarkaana ay ka hortagaan gantaallada ka soo dhacaya dhanka iiraan islamarkaana ku sii wajahan kayaanka sahyuuniga ah ugu dambayntii kanaalka saddex iyo tobnaad ee maamulka yahuudda ayaa isaga oo soo xiganaya laba mas-uul oo ka tirsan maamulka yahuudda waxa ay sheegeen in jawaabta yahuudda ay ka bixin doonto weerarka iiraan ay tariibka noqon doonto mid ka duwan mararkii hore ee tegey dhammaantood sidoo kale hogaanka sare ee kacaanka shiiciga ah ee iiraan ayaa sheegay in weeraradan ay ku qaadeen dhanka kayaanka sahyuuniga ah ay jawaab u yihiin howlgalkii ay yuhuudda ku dileen xasan nasrallah oo ahaa hogaamiyaha xisbiga shiiciga ah ee isku magacaabay xisballah iyo xubnihii kale ee ka tirsanaa xukuumadda shiiciga ah ee iiraan